haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa uu jilida kugu soo jeedinaya aniga ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaan idinkuga haynaa sidii caadada aheydba dhambaalladii aad inoo soo dirteen ee isugu jiray salaamaha aroosyada iyo dhalashooyinka waxaanan ka marnayn kaalimihii heesaha iyadoo toddobaadkan aan idiin hayno heeso aanan kala dhicin ibraahim xasan garbey daanduray bal noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya nuur waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed cabdi geedi iyo hoy faadumo cali dhuux yuusuf maxamed cabdi geedi jaamac maxamuud odowaa mahad xasan ismaaciil atiyo cusmaan cali dhuux eedo canab cabdigeedi eedo safiya cabdigeedi iyo farduus maxamed cabdigeedi saynab maxamuud odowaa dhammaan dadkaasna waxay jecel yihiin tahniyad inay gaarsiiyaan bashiir ibraahim cabdigeedi iyo hoodo maxamed cabdi jaamac oo arooskooda uu ka qabsoomay jeekle oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku waarah eebanahayda kala siiyo owlaad keyr qabta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhankayga waxaan hayaa tahaniyad dhalasho waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah arwaax xaashi samater maalin iyo mahdi xaashi xiirey samater axmed xaashi xiirey samater iyo galad xaashi xiirey maxamed calas maxamed kulane bashiir cabdi xiirey iyo fardowsa cabdi xiirey samater juweyriya cabdi xiirey hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac hooyo xabiibo cali axmed daqare iyo boosteeyo boos maxamed warsame kayf daahir nuur samater iyo deeqo xaashi xiirey luul xaashi xiirey shariifo xaashi xiirey iyo dahabo xaashi xiirey farxiye cali karar cabdiraxmaan dicdic iyo weriye cabdixaafid cawil ismaaciil iyo jaamac buule jaamac muno bilan dhaanto iyo cali bashiir cabdi waxaa lagu naanasaa calidhaanto dhammaan asxaabtani waxaa iyagoo isku duuban ay halkani tahaniyad dhalasho oo farxad leh uga dirayaan arwaax xaashi samater iyo farxiya cali karar oo ay gabri ugu dhalatay guriceel galgaduud soomaaliya waxaanu leenahay gabadhaasi oo loo bixiyey kayf ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta koowaad ee barnaamijka haddii aan daandoo soo qabto waa heesta soo hor caashiqa waxaa ku luqeynaya fanaaniinta khadiija qalanje iyo xasan aadan samater
naftayda waan ku huri lahaa hantiina kaa bixin lahaa hagarkuuma quuriyen horistaad goysi halka iyaga jaali naftayda waan ku huri lahaa hantiina kaa bixin lahaa hagarkuuma quureey halkaad igoysi halkaa igaga jaale hawa dhalisa caashaqaaye guraac cidba keenta geeridaaye ku hortima awadhalisa caashaqaaye guraac cidba keenta geeridaaye ku hortima ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba ንሃይብን ሚሽን ክካሎን ንሃይኒኔ هدو بي او ليمه سهر ليلة محل دبر ديه هو بي سهر عاشقة آنشيني هدو بي او ليمه سهر ليلة محل دبر ديه هو بي سهر عاشقة آنشيني
dhankayga waan ka hanan lahaa weelu roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan kuwa dhankaagay haddaan agar baxayse dhankayga waan ka hanan lahaa weelu roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan kuwa dhankaagay haddaan agar baxayse habeen keliya caashaquyey mahir galo ayee kuma fulaye horta baro habeen keliya caashaquyey mahir galo ayee kuma fulaye horta baro raggayo haween kuba raggayo haween kuba waxay haybad u yeeshaan habsaman tabuurke raggayo haween kuba raggayo haween kuba waxay haybad u yeeshaan habsaman daguurke meelo qoon horseed looma haadsho way hawinantaa oodeeyaya ki caashaqa ayu habaabine meelo oon horteed looma haadsho way hawiranta oobeeyay haki caashaqa ayu habaabine
شعيك وكلا ضيلا إلى ونقلها حركه مدى فين أدقو راك ظهري كم سيري شعيك وكلا ضيلا إلى ونقلها حولكم مدافع أذبوا الرات قبابي كم السيري عمك انت عاشق عيه الاحتقاء وبك انت بشاد عيه نظر الريح عمك انت عاشق ايه الاحتداء وبك انت بشاد ايه نبر بري رجعيو قوي كوبا رجعيو قوي كوبا من غيب الميشي ككالون لخيني رجعيو هوي كوبا ragga iyo haweenkuba midna qayban meesheen ka kaloon lahaynine hadhuwe laynaheesa layla mahale dogurdeeyane oobeyo isoor caashaqa aanashiine hadhuwe laymaheesi layla mahale dogurday helay oobeyo isoor caashaqa aanashiine
mawjadala lagu soo histahareeri waqla la hadhsada haraado biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante hawdgadala lagu soo histahareeri waqla la hadhsada haraado biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante qoraad sharuuqaa tuurteen hablood ugu hoten adiimiyo luqaayaad badaan kaga hadhaan qoraad sharuuqaa tuurteen hablood ugu hoten adiimiyo luqaayaad badaan kaga hadhaan raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haymad u yeeshaan qabsaman dhaguurke raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haymad u yeeshaan habsaman taguurke meelan loo oon horseed weyn looma haadsho way hawiranta oodayay haticaan shaqa
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray mustafe cabdi ibraahim maryan cabdi ibraahim quraysho boorow buule iyo seynab xasan maxamed nasteex cali maxamed faadumo cabdi ibraahim wiilo kuusey khaliif nuuney kuusey khaliif iyo hooyo ruqiyo cabdi ibraahim iyo faarax maxamed nuur dhammaan reer manuur maadsuurid iyo reer cabdirashiid waxaanay taaniyad gaarsiinayaan maxamed nuur aadan iyo naciimo manuur oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen dalka etiyoobiya gabadhaas uu loo bixiyey rawda maxamed nuur waxaanay leeyihiin rooda soo barbaar aamin ayaan leenahay heesta labaad ee dhegeystayaashaanna u soo qabanayno waa sida laba walaalaa waxaa qaadaya cabduqaadir xasan nageey sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laaqudha sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laaqudha ana la hasha awga ma lago hurdadaba ana la hasha awga ma lago hurdadaba lixda saaxabenima lilowla iigu heesaa haddaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubku waygu kali iyo roob inaan noqonno waalidin sida lug iyo faras colaa inaan noqonno lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqonno waalidin sida lug iyo faras colaa inaan noqonno lama huraan anna laba labiyo ciil malado hurdadaba anna laba labiyo ciil malado hurdadaba lixda saaxabenimo lilowla iigu heesaa haddaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay haddaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubku waygu kalihi sida looxa iyo diin inaan noqonno waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqonno lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqonno waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqonno lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo lixdasa habenima ilowla iigu heesaa daadigu ladan tahay inaan liito ma og tahay daadigu ladan tahay inaan liito ma og tahay
aanu intaasi kaga gudubno heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka cabdulqaadir xasan nagey dhankii dhambaalada haddii aan ku laabanno warqadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah hodan cali biikole iyo salme maxamed cabdulaahi yaasiin ibraahim iyo cabdicasiis maxamuud cabaas cadey cadaani iyo xaliimo cadey hoose ciide sheekh aadan iyo hodan cabdi cali iyo saygeeda cabdi ibraahim malaaq ibraahim shariif buulow iyo cabdicasiis maxamed cabaas dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan boqorkii iyo boqoradda waa kuwee waa ruuqiye sheekh iyo saygeeda maxamed bayuuq oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed bayuuq ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen cabdiraxmaan ilaahay ha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin heesihii aan dib ugu laabanno waxaan dhegaystayaal idin hayaa heestani ku luuqaynayaan fanaaniinta maxamuud cabdalla jeeri iyo luul jaylaani cali
xuduud male xubigan xasuustiis ma dhammaate xididihii wadnaha xaru runtiisku taale xubnihii jiko dhanan isku soo xidhaye adna soo xarako adna soo xarako xukunkiisa yeele waxaan ka xisaabaye xabaal ma gasho xuuleyntii jannaa
xilladaan ku saartee xawaashana kaaga jiri waaye xilladaan ku saartee xawaashana kaaga jiri waaye
xaakinkeyga ku soo xoreeyey xasil iigu soo xaluuley
xalaal ma ahe xanaage iyo xooga la sheegtee xalaal ma ahe xanaage iyo xooga la sheegtee xamdiya la yira xaqwaaya gaarida xeerkii nolosha loo xideey waaye habbaleenka xijaawe habbaleenka xijaabe xasuusta ma dhaafe xilladaan ku sahaatee xawaashana kaaga jiri waaye
xaakinkeyga ku soo xoreeyey xasiligu soo dhambaalkanna waa tahniyad waxaa uu noogu yimid muuno bilan dhaanto iyo bashiir calan side cali bashiir cabdi cali dhaanto iyo dhammaan asxaabta waxaana jecel yihiin inay tahniyad u diraan arwaax xaashi samatar maalin iyo farxiyo cali karar oo gabar ay u dhalatay bay yidhaahdeen guruceel gabadhaas oo loo bixiyey keef arwaax xaashi ducadu waa xaggina ay leeyihiin allah ka dhigo keef si- iftiisoo weynaata oo waalidka dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta aamiin ayaan ana u raaciyey heesta ugu dambeysay ee aan barnaamijka ku soo xiri doonno waa heesta cabaariyada iyo fanaanka cumar nuur cabdulle intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadidana kugu soo jeedinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Ama keenin dunidey nasiibku hay